waxaa lagu heshiiyey dhowr sanad baa lagu heshiiyey qodobka u horeeya waxaa weeya afyaha isku afkartay xaajadii isimadu inta badan u fadhiya buuro wadan iyo arrintii halkaa qaabkii ay waxu dooniyeen iyo qaabkii ay waxu wadeen wuxuu ahaa arrintaa xaajada unbaa ku weyneyd midii laga hadlayey xaajada wixii ismada ismada wixii waxaa lagula heshiiyey laba qodob baa lagu heshiiyey wixii maamul ku qeyb lahaan jiray maamulkii baa qabanaya wixii odayaal qaban jireen oo heshiisiin iyo haddii ilaahay kuu roon yahay dadka dhexmarkiisa iyo isku xidka dadka iyana odayaashii iyo ismadii baa loo xilsaaray wixii haatan arrinta laascaanoodana waxaa loo xilsaaray oo hogaaninteedii la wareegay oo yidhi naga kaalmeeya uun wixii kaalmo aanu idinka baahana naga siiya annagayna khusaysaa maamulkii sidaas baa lagu heshiiyey qoraalna waa la kala saxeexday shan fais baa waa heshiis shan fais gaadha shan qodob yaa la saxeexay oo la kala saxeexday marka anigu warqadii hadda ima hor taallo markaad waxaad ka daabacan doontaan wixii intaa dhaafsiisan internetkay ku jirtaa yuniferso idaacadda maraykanka idaacadihii oo dhan baa dee caawa laga dhegeysanaya e t m-ka iyo uniferso marka siciid cusmaan cali qodobada lagu heshiiyey maxaa kamid a oo aad hal laba qodob ama mid loo taaban kartaa sultan
aadan waxaa kamid a arrinta laascaano in looga in looga dambeeyo maamul maamul baa qabsaday maamul baana laga qabsaday xaajadeeda si kastaba ha ahaatee in maamulka looga dambeeyo oo maamulka hormuud ka noqdo ayaa kow ka
ah suldaan siciid cusmaan cali isimada gobolada soolsana gacan ayaad ka mid tahay dowladda puntland markaa ma aqbashay oo inay iyadu looga dambeeyo isculinta gobolka sool ma heshiis baa lagu kala sexday maanta
alay aqbashay waa aqbashay saala laisku afkartay iyada iyada iyada aqbashay saddex geysood muusirku ahaa waxay ahaayeen saddex iyo toban xubnood oo baarlamaanka federaalka ah oo madaxweynaha federaalka arrin puntland iyo dhex joogta dawladda federaalka xubno laga soo diray muqdisho iyo nairobi ayaana dhexdhexaadinayo shirka saddex geysood buu ahaa saddex maalmoodna imika wuu soconayay adigu maanta waa laisu kaala keenay bakriintii hore annaga iyo dowladda federaalka baarlamaankeeda ayaa dacwad naga dhex socotay arrinta laasacaanood ku saabsan markaanu annagu wax kusoo heshiinayna iyagay u gudbeen marka isukeenka iyo daanqaamada iyo hawlgalka iyo isukeenka waxaa lahaa qolada federaalka ka timi
suldan marka goormaa dowladda puntland ay tiri waa tallaabada ugu horeysaan qaadanaa ma la cayimay goorta dowladda puntland soo celeyso gacan ku-haynta gobolka sool
allahu yaclam iyada arrintaasi waa arrin siyaasadeed idinama odhan karta waa maalinta waa maalin gadla idinama odhan karta laakiin deetana hilka iyada unbaa qaatay intaa weeye oka dhinaca kale suldan magaalada boorawadal waxaa ka socday shida ay lahaydeen nisbada gobolada soorsanaaga cayn waxaa lagu dhisay khusuusi beelaha ay soo xuleen shirkaas suga xag uku dambeeyey mo faafaahin arrinta naga siisiga
shirkaasi awalba markii horeba wuxuu ahaa inaanu inaanu dhismo guddi beelaha dhexdooda ka shaqaysa oo haywadeen ka ah oo wixii baahida loo baahan yahay beelaha kasoo qabato nin walba reerkoodii adeeg iyo arin iyo wixii looga baahan yahay iyo kasoo qabto iminkana dee beeluhu sidoodiibaa hawshoodii ahayd ahayd inay kaalmo hadda waxaa la gacan siinayaa maamulkii oo yidhi arrintaan nalooga dambeeyo unbaa gacan la siinaya oo qolyahankani waa beelaha beesha unbay kasoo shaqaynayaan waxay qabanayaanna waxaa ugu badan in beesha dhexdeeda la heshiisiiyo
suldaan oo siciid laisku- oo laisku- oo laisku xidho Een, suldaan siciid cismaan cali een, adigu shirka waad ku jirtay marka ma shirka miyaa laga kaaftoomayayo een, tallaabada gobolka sool iyo arrinteeda dowladda puntland baad uga fadhidaan mase shirkiini iyo khusuusigiini iyo howlihiini kale halkii baa laga sii wadaya bal dhegeystayaasha kaa dhegeysanaya craag online bal arrintaa u sharax suldaan maya maya maya de ama qoladii qoladii buuro wada eh, geesooniga kuu sheegaya maaha waa wixii annaga wixii qayb waa qayb kaalmada annagu kaalmo gaara nalagu qaybiyey wixii aanu ka soo qaadnay kaalmo gaaraba annaga oo beesha inaanu ka keennaa ay wixii hormuudana de maamulkaa iskale Een, suldaan siciid maanta shirka een, yaa joogay dhinaca dhismada een, bal magacyadooda noo tiri yaa yaa fadhiyay shirka
aa waxaa joogay daraasade ramdan maxamed abshir saalax maxamed waasfax cabeel suldaan sayid cusmaan cali mash- mashqare ninka la yidhaahdo cali buraale garaadsaladaan buraale dee sagaal iyo garab cabdullaahi iyo ku xidhnaa isagu oo ku jiray shirka baa shirka kaga jira koonkari loogu xiray oo joogay buu hoodna isaga laftiisa lagu soo xiray marka sagaal xubnood bay ahaayeen garaad jaamac garaad ismaaciil iyo garaad jaamac garaad cali xaggee iyagu shirka maanta waxaa layihi waa ka caroodeen ama way ka baxeen bal suldaan maxaa sababay inay shirka ka tagaan
ma garaad jaamacda anoo yimi garaad ma garaad jaamacna adigu waa buu salow shirka markiiba intuu soo galay buu ka baxay oo lama furintaa shirka la furin buu noo soo galay waa noqday Een, suldaan maxaad ugu baaqasaa haatan dad badan baa kaa dhegeysanaya een, barta internetka ee caaga online suldaan siciid oo gudaha iyo dabaddaba jooga arrintan gobolka soolla in badan een, u dhegtaagayay ama shirkii bore hore ha ahato ama kan maanta gorowa ku dhammaaday ha ahaado ama shirarkii hore la yeeshay ha ahaado maxaad suldaan ugu baaqasaa caawa dadka ku dhegeysanaya
waxaan dee ugu baaqayaa awalba dadka diyaar buu u ahaa ma garanaysaa sool wax laga qabto sidii loogu diyaar ahaa iyo wixii hore aan hore uga soo jeedinay waa lasii kordhiya waxlagabadhigin qof waliba dee ha u diyaar garoobo sidii wax looga qaban lahaa kii un baa lasii kordhiyey oo wixii aan horey isimada u sheegeen un baa lasii kordhiyey maalinkiina sii xoogeeyey marka dawladduba inay diyaar u noqoto un baa la qaatay sidii xaajadaas meel loogu ogaan lahaa
suldaan siciid cismaan cali oo kamid ah isimada gobolada sool sanaagi cayn oo caawa u waramayay barta internetka ceeg online isagoo ku sugan magaalada garaawe suldaan aad u mahadsan tahay